kale saaxiibyaalaha ka dhawaada warka hameenimo ee raadiyaha warsan qodobada unasiin kaayna warkaan hameenimona weliba aan ku weyna dhisowka maxkamadda degmada xudur oo marahay meel gebagabe eh wasiir shaaci hal aran oo markaasi yoon ku dhiib galan shirkii garoowa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayren weliba isuu ku hadalay la wareegowkii ciidanka dowladdiioo la wareegeen degmada janaale madaxtooyada soomaaliyana weliba lagu bilaabay baarowka cudurka coronavirus taliyaga ciidanka hooga dalkana weliba u sahdeerayay magaalada baydhabo dowladda soomaaliya oo markaas karantiila haytaa afar qof oo lanku shakiisan yahay cudurka corona somalilan oo markaas hakiidii duulumaadyadii unkukooyay magaalada caasimada ee muqdisho akhbaaraadka binaankana weliba kumid ee kanida oo markaas dalka kenya ku mamnuucday ajaaniib badan
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
todobada bila saddexaad sanadka lamada kun iyo labaatan ku hameenimo dhugunsidayaal talaade oo arbaaniyaha galahay tintaas ma hayano qodobadii warkaana hameenniman ku weynaayay in diyaar garoobo iswaa faahfaahsan mayba meel gebagabe ee marahaya dhisowka maxkamadda degmada xudur ee xarunta gobolka bakool sida faahfaahinta warka musinin kafiriyow maxamuud cali cabdulaahi gaabshaah
gudoomiyaga guddiga dhisowka iyo maxkamadda degmada xudur ee xarunta gobolka bakola cumar cabdulaahi maxamuud iyo weliba usukuharbiyey wakhtigiiyo dhammaada doonta dhisowka iyo siisilqaange iyo ka dhisayan maamulka iyo weliba shacabka ka nool degmada sayti sida oo kale dahaano ku mid ah magaalooyinka ku tirsan koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo iyo shacabka iyo weliba mas-uuliyiin ku tirsan wasiirada iyo weliba mas-uuliyiin kale yaa ku qiib qaadan waa ka gudoomiyigaos oona ang mahadnagi dhammaan shacabka iyo weliba mas-uuliyiinta reer koonfur galbeed oo usoon ka horeeya mudane abdaasiis xasan maxamed laftigareena maxkamadda haatan kulley meelaha bilaaway dhammaadkii bili december la bilaaway haatana gebigebi marahayta hatwalowna ninka damboyna hata ka jarnamay buu ahaa ilbaabadii iyo daboolkii walaasa hata yaa lasoo biihay meelfeylan walnin marahayaan dhammaan dadka shacabka reer xudur iyo shacabka reer koonfur galbeed iyo intii oonka horeeyey madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeedba noola dhiib qaadaden kaalin faylana ku qaadaen ciidana nin bogaadeen waana hata gebigebi marahayta meer rajeeyane mardhow inti oo la dahfuro doono la furo doono rajeeyan markiinka horeeyti soddon sano kadib degmada xudur weeladaas maxkamad xarun maxkamadeed weeladaasoo yaa ya rajeeyan oo dadka deegaanka iyo reer koonfur galbeed iyo galanti oo ka dhasadeen haddii la yeer cumar cabdulaahi maxamuud gudoomiyaga guddiga dhisowka maxkamada degmada khudur ee xarunta gobolka bakola yaa sheegay in bilood ee laadhaafi iyo socdan dhisowka maxkamadan shacabka degmada khudur iyo weliba yonaskaseedana aanoo kale intiga ku qayb qaadan meelo kaleed oolan adeego bulshada degmada khudura sida meelo walbarashada caafimaadka saldhigyada iyo weliba jidadka inka muhiimsan ee degmada sayti bulshada horta ko markii oo isilqaan laka dhasa leeraay bulshada waleerko may dareemeen anti walaawo ulays eta macnaha ma aaminsanayn anti isilqaan oo dadka galantiyo ka dhasada koran laakiin dhiirigelin iyo gawaabin iyo meel eraayso badana oo madaxda dowlad goboleedka iyo iyo maamulka gobolkii kan degmada baninjeedi ayan yaa antanka koyti shacabkina hata ma erageena anti wal macnaha wal muhiim ee meeli ha ku baxeen haaha way ku yaaba hata wal badan qorsheyahayna waayo tan maynaynaada tahay tusaale faylanaynaagati walbadana yaa bulshada kale iyo reer koonfur galbeed iyo dadka kale dhiirada doonaan unayna haata walbadan kale may fadaan intuuna suubina sida bilowda ka hor wafdidu soo gaamiyo madaxweynaha koonfur galbeed mudane abdaasiis xasan maxamed laftigareen xildhibaano iyo weliba goloshay wasiirada iyo madaxweyne laftigareen iyo weliba wasiirka garsoorka iyo weliba cadaalada iyo gudoomiyaga degmada khudura yase toose weliba yooshiidan dhexdhikana dhisowka maxkamada sayti welibana madaxweynagusu sheegay inti maamulka iyo weliba shacabka degmada khudura loonku baahanyi intiyo iska taladan waana ku qayb qaadan dhisowka maxkamada degmada khudura
mahadsanyihiin maxamuud cali cabdulaahi oo faahfaahinta warkaas inayla diriirsiyahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa weliba ciidanka hoggaanka hambaliyay wabsadowka iyo qabsideen deegaanka janaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali kheyre ayaa taliska ciidanka hooga dalka ka hambaliyay qabsadowkii deegaanka janaale oo ku mid ah fariisimo hogyaanka ugu weynaaya ee al-shabaab welibaana hambaliyay guule ciidamada titan ee geesiyaalka iyo kuhooyeen amayo ku sheeneen howlgalka shabaab alunku kordhaadi shacabka ka nool janaale iyo weliba deegaanada ka wareegsan welina markaas aan ku mahadnageeya guulaas waajibaadka iyo markaas isku saareen ilaalyawka dhiiga iyo weliba hantida ummadda soomaaliyeed yeeli ra-iisul wasaare xasan cali kheyre saas oo kale kheyre weliba uuse sheegay in guulo ciidanka hooga dalka iyo markaasa ku dhalati kureedda markaasa ridan habeeyo iyo tayeen lakasuubi dhiibo shalbedelan ee ciidamada taasoo markaasa horseeday in taliska ciidanka iyo lawarigan hogaanka howlgalka dalka langubiyahay al-shabaab ridan habeeyowkii markaas un kasuubina ciidanka weliba kor-iyaan qaaday tayadiyo iyo weliba niiditiyo welina markaasa hanagtay haybadda qaranka kiikana taas oo markaas suurtageliyay in cadowga markaas lagu kor dhaada sanado badanna markaas iyo kukuroogeen deegaano badan oo soomaaliya ku tirsan taas oo dhib markaas ku-ee qorshaha badbaadiyowka ee al-shabaab lagu ka badbaadiyo soomaaliya iyo eri ra-iisul wasaare xasan cali kheyre sidiisu hadalkan dhigtay wasiir iyo weliba uuse shaaciyay hal arin oo uuse markaasan ku qiibgalay shirkii magaalada garoowe dhowaan ku qabsoomay cabdullaahi maxamed iyo faahfaahinta warkanin hay
wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda soomaaliya xildhibaan sadiiq warfaa oo hadal ku jeediye shirka wada tashiga ee ku dareera garowe ya sheegay inay rajo ku qabaan inay walfaylaha ku bahan shirkaasi weliba uusii sheegay inay oo wasiiro dhowr ah oo ku dareera dowladda federaalk soomaaliya iyo shirkaasooyin ku qayb galan inay ogaadaan waraya puntland kutabadaasa dowladda federaalk soomaaliya si xallan ku deera xaqiiqadii in ku badan afar wasiir iyo wasiiro dowlayaal oo ku dareera iyo shirkaas goobjoog ku hay un oo puntland ka matalana dowladda federaalka welibana meelan un roogna in una dhawaysana tabashada dadka reer puntland iyo erey wasiir sadiiq warfaa welibana uuse sidoo kale wasiir sadiiq warfaa sheegay inay khilaafkan dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo puntland uuse an rajayahaya inay xallo ku deera welibana uuse ku codsaday madaxweynaha puntland inay uuse anraha magaalada muqdisho annagoo ku hadlayna dowladda federaalka soomaaliya magaceeda annaga ayaa idinku matelna puntland annaga ayaa ku matelna golaha shacabka iyo golaha wasiirada iyo iyo aqalka sareba dhammaantii halkaa maanta waxaa maraya labaatan xildhibaan ku dhowaad afar wasiir wasiiru dowladayaal dadkaas wey dadka idinku matela sida halkan dowlad goboleedku madaxweynaha ku matelo ayaa annaguna waxaan ka shaqaynaa danta puntland ee ka leedahay dowladda federaalka soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay in laysku qabo kalsooni waxaa loo baahan yahay in laisku qabo kalsooni loo bahan yahy waxaa waaye annaga xagga waxaan u joognaa waxaa weeye shacabka halkan ayaanu ku matelnaa iyo annagu weliba shacabka soomaalida matelayno marka taas ayaa muhiima fariinta waxaa weeye annaga ayaa xildhibaano u ah annaga ayaa golaha wasiirada ugu jirna puntland haddii wax ka tabanayso dowladda fadaak soomaaliyeed annaga ayaa ka qaadayna uga doodayn marka waxaan jeclaan lahaa inaan u dhaqanno puntland waxaana looga baahan yahay annaga waan ka garnaqsanaynaa waxaan leenahay annaga wixii aan gabnayna waa qaadanaynaa madaxweynaha dowla puntland waxaan ka codsanaa sida saaxiibeen u soo jeediyeen inaad noo raacdid xamar ka dambayntii weliba uuse hadal qaaday sadiiq warfaa iniyo dowladda federaalka soomaaliya ee samayti dadaal eedan fara badan islamarkaasna lunku cabsi qabna inay dalku ku dhihi doonto doorasho qof iyo dhe welibana uuse sheegay inay taasna dhiyaasa doorashada qof iyo dhe oo aad adigu tusaale wanaagsan u noqotila tuso biseelka siyaasiyadaa leedaha waana kugu tuhmaya aniga nin biseel siyaasadeed leejaal madaxweyne dalkan maanta wuxuu marayaa meel jagjar buu maraya critical jagjar buu maraya crossroad buu maraya isgoos buu maraya tallaabada iyo halkan waxa ka soo baxda iyo qaraarka halkan ka soo bixi doonana soomaali weyn indhaha ayay ku haysaa haddii ilaahay in wanaag ka soo baxo meeshaan soomaali ayaa indhaha nagu haysa soomaali wanaaggeeda inaan ka shaqayna looga baahan yahay dalkan soomaali waa hal weeye halkaas inaan halkaas soomaali ula soconno waxaan rajaynayaa haddii ilaahay in halkan wanaag ka soo baxo wanaaggaas oo ummadda soomaaliya u wanaagsan puntland u wanaagsan doorasho halay ah hal qof hal cod loo loo aado annagana waxaan jeclaan lahaa inaan lagu kalsoonaado oo aan la dareentiin inaan halkaan idinkugu matalno golaha wasiiradiina iyo golaha shacabka
weli wari walibala darataana dhugunsadayaal warkii haminime raadiyaha warsan qodobada kale ee warkaan walibaa ku mid ee taliyaha ciidanka hooga dalka ayaa geedka hadeeri magaalada baydhabo wafdigan soo hogaamiyay taliyaga ciidanka hooga dalka soomaaliya genaraal odwaa yuusuf raaga ayaa weliba iyo geedka hadeerina magaalada baydhabo ee xaruntaha gobolka baay walina taliyaha garoonka diyaardeginka ee shaatigaduud baydhabaha ka dhawaayay taliyaga dhiibta lixdanaad ciidanka hooga dalka genaraal maxamed sheekh cabdulaahi ciirow iyo weliba saraakiil ku tirsan ciidanka hooga dalka ujeedada taliyaha ciidanka hooga dalka baydhabo uuse markaas ankoy ayaa weliba markaas yeetaa sidii markaas uusan ku iibgalan lahay munaasabad iyo markaas kugalan bedelada doonaan ciidamo ku tirsan hooga dalka soomaaliyeed oo maalintii waa maalinta beriyey ee markaas laka qubdo doona magaalada baydhabo madaxtooyada soomaaliyana weliba markaas laku bilaabay baarowka cudurka coronavirus dowladda federaalk soomaaliya iyo geeka xarunta madaxtooyada ku bilaawtay baarowka cudurka corona kureed markii shalay wasaaradda caafimaadka iyo sheegtay in qof soomaaliya markaas usurooga muqdisho laku heli corona kaas oo la karantiilay guddoomiye ku-xigeenka lamaad ee golo shicibka mahad cabdalla cawad oo war qoraal ee hasaarey ayaa weliba uusa sheegay in la baahanyay in cudurka markaas la baara ama lakubaara goob walba oo markaas iyo shicibka kukooyayaan ama iyo kooy iniska kooyayaan waliba uuse sheegay guddoomiye cawad in qof markaas uuse cudurka coronavirus lankubaarna in uuse markaas haangalna xarunta villa hargeysa oo markaas ka dhataala xarunta madaxtooyada soomaaliya maamulka somalilandna weliba uusa hakiyey duulumaadyadii ku kooyay magaalada caasimadda ee muqdisho guddiga qaranka waa guddi qaran oo indiyaar garoowow waa guddi qaran ee indiyaar garowga iyo weliba ku horseedowka cudurka coronavirus ee markaasi dhowaan uusa maga dhoway madaweynega somalilan muuse biixi iyo weliba iyo geeka hasaarena go-aan culus oo markaas laku horseedo in uuse cudurkaas handirna deegaanada somalilan go-aanadan oo markaas hadii waa go-aanadan oo diireandi li qodob iyo weliba markaas iyo ka dareeraana goobo walbarashada oo markaas laka amray in muddo afar toddobaad ee lihira masaajidada oo markaas la amray in salaada iyo waqti yar markaas haka koobaan iyo weliba in la roojiyey kulamada markaas iniska kooyow meelo kale oo shicibkani iyo iniska kooyaan qoraal hakubahi guddiga yaa weliba saas oo kale weliba markaas laka sheegaya in la roojiyey duulimaadyadii ama socdaalkii dalalka laku heli cudurka coronavirus ahaana soo iyo ku mid ayiin kenya soomaaliya shiinaha talyaaniga lamada kuuri faransiiska sbain iyo weliba kenya laku bilaabo tumi sagaalka bilan saddexaad lamada kun iyo labaatanka dhugunsadayaal meelo warkaasi inku kooyahay raadiyaha warsan ee baydhabo ra-iisul wasaaraha canada justin trudo yaa weliba shaaca ku qaaday in dalka kiijay laku mamnuucay in iyo hagalaan dadka ajaaniibta ee marka markaas laku reeba muwaadiniinta maraykanka iyo weliba dadka haysada deganaanshaha joogtada ah ee wadankaas tallaabadan yaa weliba markaas lanku gollayaa xakameeyowka viruska corona shirkado diyaarado yaa weliba markaas laka amray in iyo haangalna wadankaas dadka markaas laka argay calaamada cudurkana iyo haangaadna sida markaas uu sheegay ra-iisul wasaare justin master trudu waliba uusa ku dhawaajiyay in go-aanada uusa dalka kiijaygaadaw markaas usan ku wargeli waa usa ku wargeli hogaamiyaalka dalalka g seven ee markaas isku kaaladow arrimo badan shiinahana weliba uuse markaas ku dhirifay maga markaas trump uuse ambiy cudurka coronavirus dowladda jinaha iyo weliba maraykanka iyo weliba iyo isdhaafsideena hadallo markaas ku kulul kuleed markii beijing iyo markaas ku dhiriftay in madaweyne trump uuse cudurka coronavirus uuse ankuweeri maga cusub oo eh viruska shiinaha dowladda maraykanka weliba markaas iyo sa-awoodle aan taageera doontee ganac waa ganacsiyada sida markaas diyaarado iyo weliba haan kale oo markaas usasuubi viruska shiinaha yeeli kureed qoraal usa isniintii hadhigkii twitterka kijay madaweynega dalka jinaha dowladda maraykanka weliba markaas iyo sa adag lungu ku baahanyay inay ku jawaabta hadalka ha ku weeri madaweynega dalkaas trump oo usa ka tilmaamay cudurka coronavirus kuwa markaas goonin ee dalka jinaha dhegeystayaal warkii haminime ee siin siin ku kooyay raadiyaha warsan meelan yaanin kudhunyi warka waliba sinadiraysa aanu jecelo eh cid alaala idii warkaana dhaafa usoo maqal iyo qoraale waliba usriyadan ku fiirsado kale website-ka raadiyaha oo warsan radio com intii warkan warramada riyaddan ku kulmi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu